zahra aada baad u mahadsan tahay shaqaalahan la afduubtay oo ahaa toddoba ruux waxay saarnaayeen gaari nooca noo hadal loo yaqaano waxayna u shaqaynayeen shaqaalahan la afduubtay hay-ad maxali oo lagu magacaabo greedo waxay shaqaalahani ka yimaadeen dhanka degmada buurhakaba ee gobolka baay iyagoona ku soo jeeday ama usoo socday dhanka magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay waa gartay marka toddobada qof dhammaantood soomaali may ahaayeen dhammaantood toddobada qofood ee la afduubtay waxay ahaayeen soomaali afar waxay ahaayeen dumar saddexna waxay ahaayeen rag hay-addii ma ka hadasho dadkan laga afduubay ilaa iyo hadda hay-adda ma aysan ka hadlin mas-uuliyiin ka tirsan hay-adda oo aan la xiriirnay weli wax faahfaahin nagama aysan siinin afduubka loo geystay shaqaalahooda oo kusoo jeeday dhanka magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay waa garta dadka afduubta ma la yaqaanaa ma al-shabaabba ma dad maleeshiya iska meel joogayba mase wax kale maxaa la sheegay ilaa hadda ilaa hadda faahfaahin rasmi lagama hayo ujeedka afduubkooda laakiin waxaa la geliyey sida la sheegay shaqaalahan afduubtay deegaanka galandoore halkaasi oo xoog ay ku leeyihiin kooxda al-shabaab waa garta marka cid ka soo badbaada ma jirtaa baabuurka ay saarnaayeen toddobadan qof oo la arkay siday wax u dhaceen uga hadlay mise kulligoodba hal mar ayaa la afduubay cid kasoo badbaaday ma aysan jirin waxaa la afduubay guud ahaan shaqaalaha iyo gaadi gaarigii ay wateen ayaa laisla afduubtay oo la geeyey deegaanka lagu magacaabo dalandoole oo la rumaysan yahay kooxda al-shabaab inay xoog ku leeyihiin islamarkaana halkaasi ay fariisin ay ku leeyihiin taar maxamed catoosh marka waxaad iga warantaa bal marka hay-adan maxay qabanaysaa ayada greedo maxay hoosheeda ahayd
hay-adani greedo waxay ka shaqaynaysay ama qabanaysay waxyaabo fara badan ama mashaariic fara badan ayay ka fulinaysay gobolada koonfurta iyo bartamaha soomaaliya waxyaabaha hadda la xusi karo ee hay-adda sida aadka ah ay uga qeyb qaadanaysa ama ay u qabanaysa waxaa kamid ah caafimaadka oo kale quudinta caruurta nafaqa daradu haysato sidoo kale waxaa jiro m c ho hay-ad ay dhistay oo ay ka dhistay goboladani koonfurta soomaaliya iyo sidoo kale waxay hay-adani qabanaysay mashaariic kala duwan oo ay kamid yihiin shaqo abuuris loo sameynayo dhalinyarada oo xirfado kala duwan la barayay marka hay-adda mashaariic kala duwan ayay ka fulinaysay deegaanadan koonfurta iyo bartamaha soomaaliya waa gartay mukhtaar maxamed catooshow dhinaca kale duleedka degmada qasax dheere ee isla gobolka baay waxaa la sheegayaa in ayagana uu dagaal ka dhacay halkaasi oo ciidamada dowladdii al-shabaab uu dhex maray marka wararka kaa soo gaaraya halkaasi maxay yihiin ayagana
duleedka degmada qasax dheere ee gobolka baay iska horimaad hubaysan ayaa barqanimadii maanta uu ka dhacay dagaalkaasi wuxuu bilowday markii ciidamada dowladda oo howlgallo sameynayay qarax miino lala beegsaday waxaana qaraxaasi miinada ciidamada dowladda lala beegsaday ku geeriyooday cumar macalin xasan oo isagu ah oo isagu ahaa taliyaha ciidamadii qansax dheere ee maamulka koonfur galbeed iyo sidoo kale saddex askari oo isagu la socotay kadib dagaalkii ayaa halkaasi ka bilowday iskahorimaadka marka muddo laba saacadood oo kale ayuu socday waxaana dadka deegaanka ay ku waramayaan in uu geystay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac labada dhinac waxaa lasoo warinayaa in dhimashadu ay kor u dhaafaysay ilaa sideed ruux oo dhinacyadii dagaalamayay ka mid ahaa waa gartay marka maamulka gobolka ma ka hadleen baay iyo guud ahaanba maamul goboleedka koonfur galbeed
ilaa iyo hadalkan faahfaahin rasmi kama aysan bixin maamulka koonfur galbeed dagaalkaasi duleedka qasac dheere ka dhacay hase yeeshee saraakiil ka tirsan maamulka oo khadka telefoonka aan kula xiriiray waxay ii sheegeen in xaaladdu qasax dheere ay degan tahay islamarkaana kooxdii dagaalka la gashay ciidamada dowladda ee qasax dheere ay ka fogeeyeen aaga dagaalku ay ku galeen oo ah duleedka degmada qasax dheere meel sideed kilomitr u jirta degmada qasax dheere ee gobolka ba mukhtaar maxamed catoosho wariyaha v o eda ee baydhabo waxauu khadka telefoonka ugu warramayay waryahayaga saare cabdi axmed oo ku sugan washington waxaanad ku dhegaysanayseen idaacadda iyada fiidnimo ee v o a washington